أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiista riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee ekis masaajid cali gaduud ee wilaayada shabeellada dhexe dowladaha gaalada midooda yurub ayaa diiday in keligood bixiyaan lacagta howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya dalalka ciidamadooda duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya ayaa shuruud adag ku xiray sii socoshada howlgalka ee yuusum waxgaradka deegaanka biyacadda ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaankaasi oo in ka badan konton maalmood ka hor ay la wareegeen mujaahidiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa qirtay in maleeshaadkeeda looga itaalroonaaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe beesha dabare oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyada xoolo nooloo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee irbaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha shawaal qodobadii warka doornimo ugu door korona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan kataabil khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiistii riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee ekis masaajid ali guduud ee gobolka shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abaa xasaan
shalay degmada cali guduud dagaal baan ugu qabsaday dagaalka isagaa ragna waa ku carareen ragna micnaha waa lagu soo qabtay oo nagaana ka mid ah hadda meeshaa joogna ayaa nagula haya oo maxaabiis ku nahay karar maxamed aadan bilaal waa maxbuuskii shanaad oo uu baahiyey kanaalka kataiba al ikhbaariya islamarkaana ka mid ahaa maxaabiistii gacanta lagu dhigay dagaalkii degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe isaga oo kasoo muuqanaya kaamirada kataiba al ikhbaariya ayuu maxbuuskan ka warbixiyey xilligii uu ku biiray kooxda riddada soomaaliya halkii uu kaga biiray iyo goobihii uu ka soo howlgalay isagoona dhanka kale fariin u diray maleeshaadka murtadiinta ee weli ku jira la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
magacaygo saddexaan waa karar maxamed aadan bilaal hadda waxaan joogaa oo arkaysaa meeshii oo walaayada islaamka ay ugu soo qabteen anigoo ah karar maxamed aadan bilaal dowladda waxaa ka soo raacay laba kun toban iyo sagaalkii degmada garbaarey kabacdi waa degmada garbaarey noo ka soo raacay waqti gabaabsi baa dhacay waa laiga soo qaaday degmada doolow xamar baa lay keenay xamar kabacdina iskool boolisiiba maaliraalaygeliyey waqti baa ku soo qaatay qori baa laiga soo dhibay degmada cadalaa lay keenay degmada cadal haddii lay keenay waqti badan ilaa iyo shabeelladan dhaxaa cadcadday ilaa iyo degmo badanaa soo maray iyadoo saas tahay oo waqtigu gaabin kabacdi degmada cali gududaa lay keenay shalay degmada cali guduud dagaal baan ugu qabsaday dagaalka isagaa ragna waa ku carareen ragna micnaha waa lagu soo qabtay oo nagaana ka mid ah hadda meeshaa joogna ayaa nagula haya oo maxaabiis ku nahay waxaan dhahayaa marka fariin haddaan diro qof diinta islaamka hor imaada inuu iska dhaafo uu ku hor imaadin oo duurkiisa uu iska joogo meelihiisu iska joogo waqtigiisu iska qaato maxamaalataa iska noqdo ama waqtigaa iska noqdo saas ayaa fariin u dirayaa
kanaalka kataiba al ikhbaariya ayaa maalmihii ugu dambeeyey baahinayay maxaabiis lagu qabtay dagaalkii degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada shabeellaha dhexe kuwaasoo ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna inta badan maxaabiistan la baahiyey ay fariin u dirayeen maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga iyo kuwa hadda kadib usoo hanqaltaagaya inay la dagaalamaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maxbuuskan ayaana noqonaya kii shanaad ee uu baahiyey kanaalka kataaba al ikhbaariya kaasoo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada towfiiq ee shabeellaha dhexe mahadsanida waa xasaan dowladaha gaalada midooda yurub ayaa diiday inay keligood bixiyaan lacagta waxa loogu yareeyo howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya midowda yurub ayaa ka digay halis weyn oo ku wajahan howlgalka a u esom ee soomaaliya kadib markii uu si cad u sheegay inuusan sii wadi karin maalgelinta keligiisa ee howlgalkan warbixin dhowaan ay daawaceen qaar ka mida warbaahinta ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan midowda yurub oo ku sugan baruseles ay warbaahinta u sheegeen in beesha caalamka oo idil gaar ahaan wadamada khaliijka maraykanka shiinaha iyo quwadaha kale ee qaaradda afrika ay tahay inay ka qayb noqdaan kharash bixinta howlgalgaaleedka a u esom si loo sugo sii socoshadiisa warbixinta ayaa lagu sheegay in midowda yurub uu muujinayo daal miisaaniyadeed oo sii kordhaysa iyo dareen ah in mas-uuliyadda ciidamada kufaarta afrikanta ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya aysan ku ekaan karin gacanta midowda yurub oo keliya waxa uu ku baaqay midowda yurub in si cadaalada loo wadaago mas-uuliyadda dhaqaale tan farsamo si howlgalgaaleedka a u esom uusan u burburin dhinaca kale warbixinta ayaa lagu sheegay in howlgalka a u esom uu hadda galay weji cusub isagoo si tartiiba uga guuraya qaabkii hore ee ahaa waxaa loogu yeero nabad ilaalin wuxuuna hadda isku beddelay waxa ay madaxda baraaseles joogto ugu yeereen taageero farsamo tababaro hagid iyo horumarinta hay-adaha dowladda ridada iyadoo arrintana lagu sababeeyey taageero xumo dhaqaale shir la sheegay inuu hadda ka socdo magaalada kambaalla ayaa qorshuhu yahay in lagu go-aamiyo qaabka cusub ee howlgalgaaleedkan oo loo bixiyey xasilin fudud iyadoo walaac cusubna laga qabo burburka soo food saaray ciidamada dowladda ridada mahadsanida caliyare dalalka ciidamadooda duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya ayaa shuruud adag ku xidhay sii socoshada howlgalka ayusom marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya shir lagu gurfeynaya sida looga gudbi karo caqabadaha ku horgudban howlgalka a u esom oo isugu yimaadeen saraakiil sarsare iyo diblomaasiyiin ka kala socotay dalalka iyo ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa talaadadii shalay ka qabsoomay magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda ka qaybgalayaashii kulankan ayaa isla qaatay in howlgalka a u esom uu wajahayo caqabado adag oo ay ka mid yihiin dhaqaale la'aan baahsan waxaanay hoosta ka xariiqeen in howlgalkaani uu fashilmi doono haddii aan loo helin xal deg deg ah john muigarwa oo shirkaasi ku matarayay wasaaradda arrimaha dibadda uganda ayaa shaaca ka qaaday in sii socshada howlgalka a u esom ay ku xidhan tahay maalgelin ku filan oo dabooli karta dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay sidoo kale muigarwa waxa uu sheegay in maalgelintu ay noqoto mid la saadaalin karo oo loogaan karo goorta ay imaanayso inta ay la eg tahay iyo weliba inay tahay mid sii socshadeeda la hubo aan joogsanin janjiraha wasaaradda arrimaha dibadda uganda waxaa kale uu ka dhawaajiyey in maalgelintu ay ahaato mid lagu kalsoonaan karo oo waddamada dhaqaalaha bixinaya ay yihiin dalal looba fulinta ballanqaadyadooda kulankan oo miisaankiisu cuslaa ayaa ka qaybgalayaashiisa waxaa ka mid ahaa safiirka uganda ee soomaaliya ku-xigeenka taliyaha ciidanka uganda ee u b d f horeyna u soo noqday taliyaha atmisa waxaa kale oo madashaasi joogay taliyaha ciidanka a u esoma iyo wakiilo kale oo ka socday jabuuti masar etoobiya kenya iyo uganda shuruudahan adag ee ka soo baxay kulanka kufaarta afrikaanta ayaa imaanaya xilli maalgelintooda uu hareeyey mugdi fara badan islamarkaana dowladda maraykanka ay si cad u sheegtay inaysan wax qarash ah aanay ku bixin doonin howlgalka cusub ee isbahaysiga a u esoma halka midowda yurubna uu shaaciyey in iyaguna mar dambe aanay keligood bixin doonin kharashaadka howlgalkaasi mahadsanid marwaan waxgaradka deegaanka biyacadda ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaankaasi oo in ka badan konton maalmood ka hor ay ila wareegeen mujaahidiinta warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqaani maxmed kadib furashadii mujaahidiinta ee magaalada biyocaddeh ee wilaayada shabeellada dhexe oo mujaahidiintu ay la wareegeen kowdii bisha ramadaan waxaa magaalada laga dareemayaa amni deganaansho iyo soo kabasho dhinac weliba ah bulshada magaalada ayaana muddo laba bilooda hoos harsanaya raayada towxiidka idaacadda islaamiga ah ee andalus oo dhowaan booqasho ku tagtay magaalada ayaa halkaasi kula kulantay naqiib mukhtaar xurshow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellada dhexe naqiibka ayaa ugu horreyn ka warbixiyey taariikhda magaalada iyo duulaankii ay kusoo qaadeen cadowga gaalada ah iyo murtadiinta isugu jiray degmadan waa degmo ee soo aasaasantay kontomaadkii kun iyo sagaal boqol kontonkii magaalooyinkii soo aasaasmay ayay ka mid tahay intaas waxay ka dambeeyey xiliyaal waxaa joogay dowladdii maxamed siyaad barre kadibna marxalad badan ayay soo martay hogaamiye kooxeedyada xilligooda ayaa lasoo maray kadib waxaa soo gaartay wilaayadda islaamiga ah iyadoo nabad iyo barwaaqo lagu jirana tobankii februari laba kun toban iyo lixdii waxaa soo weeraray ciidamadii burundiga iyo kuwii murtadiinta oo isbahaysanaya xilligaas ayaan anugu magaaladan ka tegay dadka ka baxaan ka mid ahay taqriiban waxaan moogahay magaaladan muddo sagaal sano ah ayaan moogahay hadda oo ay ku soo noqotay gacanta shareecada islaamka ayaan haddana haddana mar kale soo gaaray dadku waxay ku nool yihiin barwaaqo iyo bashbash ayay ku nool yihiin deegaanada sidaad ka arkayso waa magaalo weyn waa magaalo camiran dadkeedu uu fara badan yahay dakhli fara badan leh nicmooyin fara badan ilaahay siiyey dhul beeraday leedahay dhaqaalo eh, lafdhabarka xoolahay leedahay wax badan ayay magaaladan ilaahay ku manaystay sidoo kale naqiibka ayaa wax laga weydiiyey kadib furashadii mujaahidiinta ee magaalada iyo kusoo laabashadiisa muddo laba sano iyo bar ah oo uu ka maqnaa runtii arrintaasu aad iyo aad farxad weyn ayay ii gelisay sidoo kale waxay farxad gelisay dadweynihii aan eh, la noolaa jiray oo aan ku dhaqnay oo i yaqiinay ee aan naqiibka u ahaa si farxad lena waa laygu soo dhoweeyey magaalada Eh, gacmo furana laygu soo dhoweeyey ehelkii iyo aqaaribtii iyo guud ahaan intay taqiinaba gacmo furan ayay igu soo dhoweeyeen anigana sujuudu shukri ayaan u dhacay markii aan magaalada aan imiday farxaddayda mid la soo koobi kara ma ahayn intaas waxay ka dambeeyeen hadda shaqadaydii eh, shaqo maalmeedka ahayd oo naqiibnimo ayaan hore u galay dejinta dadka ayaan ka qayb qaatay dadka bulshadu waxay ahayd bulsho cadow kusoo duulay eh, bala- balaayo oo u dhex dhigay haddii laga soo qaado ee ka bixitaankii ugu dambeeyey labay sane bar ayaan ka maqnaynay labada sane iyo barkaas dhibaatada cadowga halkaan uu ka geystay wax la soo koobi kara maahan haddii aad dhihi lahaaday bulshada eh, sida uu isugu diray sida dadku uu baaba'ay dadku uu kala qoqobay wax la soo koobi kara maahan Eh, dhaqaalahooda haddii dhanka kale aad fiiriso beeraha iyo ay dadku ku noolaayeen iyo webiga ayay ku noolaayeen aad iyo aad ay ugala dagaalameen inaysan dadku dhaqaale helin oo ay kuwa baahi ku nool markasta ay ahaadaan ayay ayay badeen dadka Eh, taasna marka ilaahay baa ka dulqaaday alxamdu lilaahi ayaan leenahay allahna uga mahad celihaynaa taas ugu dambeyn naqiibka ayaa xusay in bulshada magaalada kadib markii ay ka xoroobeen saliibiyiinta iyo murtadiinta muddo sannado ah dhibaato ku hayay ay hadda dib u bilaabeen isku tashi bulsho tacabka beeraha ganacsiga iyo dhaqashada xoolahana si weyn looga dareemayo dadku waxay ku jiraan tacab iyo ilay ku madaraadeen nolosha inay soo noqoto ayay aad iyo aad ugu jiraan beerihiyaa la tacbuu haayaa Eh, haddii ay noqon laheeday dhanka webiga waxaa jira badara iyadana laga guraayo beero hore u tacbanayo hadda soo go-aa jira marka nicmo fara badanaa muuqata alxamdulilaah dadku marka haddii ay heleen nabad oo ay marka dhiigooda u baryey oo cadowga uu isku diray oo ka dhaqaaqay oo uusan meesha joogin oo laga dulqaaday ilaahay uu ka dulqaaday ragna uu ku dadaalay nicmo badan ayaa noo muuqata waxaan leenahay nicmadaas ilaahi ha noo xasiliyo magaalada biyo cadde ayaa ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe oo bilihii lasoo dhaafay laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta shacabka ku dhaqan ayaana hadda u bilaabatay nolol cusub oo gelinaysa rajo ah inay kasoo kabanayaan dhibaatadii ay ka dhaxleen duulaanka ashhadalla dirirnimo mahadsanida cabdiqani kooxda eridada soomaaliya ayaa qirtay in maleeshiyaadkeeda looga itaal-roonaaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe mar kale warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed markii ugu horeysay ayay kooxda reedada soomaaliya qiratay in maleeshiyaadkeeda looga adkaaday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe halkaas oo isbuucii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar aad u culusa cabdilatiif sanyaro oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda reedada ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay si xun u jebiyeen maleeshiyaadka kooxda reedada ah isagoo wixii ka dhacay degmada aadan yabaal ku sifeeyey guuldarro soo gaartay caskarka reedada xildhibaanka dabadhidafka ah ayaa madaxda kooxda riddada ugu baaqay inay kala diraan maleeshiyaadka murtadiinta qaarkood ah kuwaas oo uu ku eedeeyey tabardarri iyo inay siraha ciidanka dibadda u faafinayaan maya loolama bixin xeelo dagaal seedaba dawladi xeelo dagaal argixisa meel ogama baxdo xukuumaddu difaacahaya annagana shacab buu noo qabay annagu shacab maahin xeelo dagaal jabhadi ma leh marka waxaas wax dal looga baxa ma aha xeelo dagaala loogama bixine dowladda waa looga adkaaday laakiin waxa adayga looga adkaaday ma ahan in laga ciidan marayay laba ka saddex jeer dowladdaa ciidan badnayd waxay isku miltimaca wisley meelay ka soo jeedanayaan aqoon iyo ciidankii qaranka oo hadac dowladda ka jira dhexdeeda ayay ku dhacday in la qabsado aadan yabaal istiraatiijiyad dowladeedna loogama bixin marka waxaad qabtaa eh, inay tahay habacsanaan en dowladda dhinaceeda ka jirta sababta loo qabsaday aadan yabaal habacsanaan habacsanaan iyo kalsooni xumo ku abuurantay ciidanka ayaa keentay in aadan yabaal la qabsado madaxweynuhu inuu dagaalkii markii aadan yabaal la qabsaday uu maalintiiba yidhaahdo maalmaha nalaga adkaaday waa nalaga adkaaday madaxweynuhu siduu rabaa ula jeedee waa ka fakaday warkaas dhinaca kale cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ah wasiirka amniga kooxda riddada ayaa ka hadlay maclikadii aadan yabaala isagoo warbaahinta la hadlaya ayuu qiray in maleeshiyaadkooda laga qabsaday magaalada balse wuxuu ka hadaaqay in xeelad dagaal ay uga baxeen magaalada degmadaas aadan yabaal oo mataqaanaa eh, muxuu ahaa hadda la leeyahay ay xoogga saareen usbuuc dhaweyd degmada aadan yabaal markay culayskaas saareen eh, ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu dib u gurasho xeelad dagaal sameeyo degmada aadan yabaal oo sabab farsamo muxuu ahaa ciidamada uga baxeen aadan yabaal xeelad dagaal baa looga baxay culayskaas ay soo saareen waxaa la go'aamiyey in dib looga baxo mana sii haysan karaan kumana dhacaan dib ugurashadaas weeye aadaya Waxaan marka rabaa- laga soo tago deegaanada kale iyana waxaa laga soo baxay waxaan ku eh, eh, iri xeelad dagaal.
waad qabsan kartaa waa laga qabsan karaa wax weyn maaha laakiin meel haatan aan dhihi karna meeshaas istiraatiiji laga qabsaday muxuu ahaa oo dib ugursho xeelada looga baxnay aadaya baalu waay in ka badan saddex boqol oo askari ayaa lagu dilay macrikadii degmada aadan iyo baala iyadoona mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen sanado hub ah iyo gaadiid cadowgu ka cararayay mahadsanid marwaan beesha dabare oo ka mid ah beelaha adigaa wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiido xoolo noolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka sida uu ku waramayo xasaam carafaad beesha dabare ee degtay wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ku wareejisay boqolaal neef oo ari ah waxayna u talagashay inay ku taageerto ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furmaha hore ee dagaalka munaasabadan ay boqolaalka neef ee ariga ay ku wareejinaysay beesha dabare waxa ugu horreyn ka hadlay odayaasha uwaaska beesha dabare uwaas cali cismaan dacar xasan maxamed cusmaan oo ka mid aga nuqabada beesha dabara oo si degta jubbada dhexe xafaday meeshay gean kulungni ilaahay ku maxasanna kulmasi uno nabad qabna mee anta sheegnayaa goobtay lama boqol neef eran ag in oo ku wareegaysna mujaahidiinta oo muraab- oo muraabadiinta ayaan ribaad ka jiraan in soori kuweeladan ama martiqaad kuweeladan in sheegni ilaahay dartaas in sheegni ilaahay ikhlaasan aan kuweela meenase ku wareegaysnaa beesha dabara ugaaska jubbada dhexe ugaas cali cusmaan dacar ugaas lamaday boqol neef anaa agyaan oo goobta diyaarka agta argaysta na kala wareeg insha allahu tacaala waxaan bixinay laba boqol oo ari ah waxaan u bixinay ilaahay dartiis waxaan u bixinay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaha yansurukum ilaahay baa nagu yidhi in diinta loo kaalmayo waa insha allahu tacaala in kutaabka ilaahay kor noqdo ayaan u bixinay markii koowaadna maaha markii labaadna maaha weligeenna waan taagnaanaynaa naf iyo maal haddii alledna waan u taagantay ilaa gaala aa isu dhiibta waan u taagnaanaynaa insha allahu tacaala beajaan beajada waxaan keenayna haddii ilahay lo iyo ogeena insha allahu tacaala walaalahaas oo ribaadka ku jira yaan xoolahan u keennay waxaana ku wareejinay ugaaskeenni cali cusmaan dacar yaan ku wareejinay la wareegi lama boqoloo neef eran agyan oo daba rayeeran idirmadoow gaar ahaan dadka sadege jubbada dhexe degmada bu'aale la wareegi lamadii boqol nabadoona isin sheentan isin kala wareegi haan ilaahay idiin masig wareegisaa waaliga gobolka jubbada dhexe shaali darwiish lan oo meel erkari isunkureerna kisimaakas agi waaliga masigi kala wareegta lama boqoloo riyaad oo eran agta oo meel erkari isunkureerna dabar hesheeniyeeran idirmadow sheentii ilaahay idinkaas shakhsiyaad oo ilaahay dartaas embeesidan u soo faang iyo meel erkari isluwiin iyo kibir ama halisiinka arag in aguuna oo insheenan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay ugaaska beesha ajuuraan ee labada jubbo ugaas muuse oo boogaday xoolaha beesha dabare ay ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka beesha inaad garab istaagteen mujaahidiinta waa ujeednaa naf iyo maalbo ilaahay ha idin zaa'id ilaahay baa wax walba bixin karaa qalbigiina saafi ilaahay dartiis haddaad u bixiseen ilaahay mulaacafun mulaacafun oo idinka dhiga taas taasaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay mujaahidiinta u duceeya ha loo duceeyo beesha dabar waxaan ku tuura ah gabay yar ga'alla qureen dhikun waaye guulahay eebehu waaye garguurta iyo gaalaba godkii gishina idinku soo gelaynaa guusha mujaahidiinta iska leh waxaan rabnaa haddii ilaahay inaan foolba meesha aad fadhiisay muqdisho aad ka fadhiisay inaad raayadda laga taago allaahu akbar allaahu akbar intaasaan u leeyahay waddooyinka dambe waxaa soo kordhay beelaha dagawilaayaadka islaamiga oo bixinaya xoolo noole ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ka dagaalamaya waad mahadsantaa cazaam walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu